Axmed Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ah macalimiinta bartay cilmiga beeraha haya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu ka hirgeliyey beer uu ku tabcay dalaga loo yaqaano bataatiga kaasi oo bixitaankiisu uu ku yaryahay beeraha gobolka Hiiraan dalagan ayuu ugu talagalay inuu ka helo dhaqaale ku filan noloshiisa isagoona ka faa'iidaysanaya khayraadka uu leeyahay dalkeennu axmed ayaa ka warbixiyey waxa ku dheliyey inuu sameeyo beertani uu ku beero dalaga bataatiga iyo sida uu iibkiisu yahay isagoona sheegay in dalaga bataatiga ee beertiisa ka baxa uu leeyahay suuq bulshaduna ay aada u jecel yihiin waxaan in badan dhignay dalagyo dalagyadaasoo markaas aanan aada ugu badnayn gobolkeena lagu dhigo dalagaas waxaa aada iyo aada markaas ka mid ah dalagyada sida looska iyo bataatiga koostada naftiga taa waa la dhigaa iyo karootada iyo dalagyo kaleento dalagyo markaas waxaa jiro sida hadda tusaale looska iyo bataatigo bataatiga ma lagu dhigo ma lagu beero waxaa in badan waqti iyo juhdi aan gelinay in aan ku beerno si dadka markaas ugu manfaacdaan marka loo fiiriyo dhanka wax soo saarka bataatiga waa dalag aad iyo aad markaas u muhiimsan xag jir caafimaad ahaan u wanaagsan maskaxda u wanaagsan laga helo fitaminada qaarkood dadkana aada ugu baahan yihiin iyo intaasoo nooc macnaha loo isticmaali karo marka dalagyadaas dalagaasi waa dalag oo ilaa iyo markii afraad aan dhigaayo suuq fiican uu leeyahay dadkana macnaha u baahan yihiin haddii bocor la weeyo badanaa bataatikaasa la isticmaalaa suugada lagu darsadaa dadkana macnaha ay u nugul yihiin suuq fiican leeyahay marka baahidii waxaa ka baxda meeshaasi dalagaas bataatig marka laga keenayay dhanka kale qaar ka mida bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa soo dhoweeyey hal abuurka axmed iyagoona sheegay in dalagani uu ka mid yahay ka loogu jecel yahay dalagyada beeraha anigoo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxaan aada iyo aada u soo dhoweynaa ganacsadahaas ama milkiilahaas magaalada ka hirgeliyey beerta bataatiga bataatiga wuxuu ka mid yahay dalagyada aadka muhiimka u ah guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeraha leh ay beledweyne horkacayso ka mid yahay dalagyada aadka muhiimka u ah yani cunada ama sanaqida mataqaana maxeed waxyaabaha bini aadamka ay cunaan wuxuuna leeyahay caafimaad badan marka waana dhiiri jelinaa aada iyo aadna waa ugu hambaliyana waxaana rajeynaa insha allah in mataqaana aan ku dayano haddii aan nahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne bataatiga ayaa ka mid a dalagyada muhiimka ee ka baxa beeraha dalkeenna inkastoo beeraha gobolka hiiraan uu ku yaryahay dalaga bataatiga taas ayaana keentay in axmed cabdulaahi ku dhiiragelisay in magaalada beledweyne duleedkeeda uu ka samaysta beer uu dalagani kasoo go'o